kulan yaa agaasintay wasaaradda shaqagelinta arrimo bulshada iyo qoyska somalilanna yaa waliba lanka taladaay xeerka owlaada taas oo markaasi ansixiyana aqalka baarlamaanka iyo golaha wasiirada somalilanna iyadana kulanka lankamaha nagay dhammaan hay-adoogii ku qayb qaadee agaasimaha waxda arrimo bulshada wasaaradda shaqagelinta somalilanna filsan xuseen iyo agaasimaha waxda qorsheynta mudane cawaale yaa waliba iyo ku hadlina muhiimadda xeerkan la hadla doona owlaada somalilanna
midhaha ka soo go-aba qaar anfacaya inaynu dhammaanteen ka wada howlgalno inaynu qorsho u sameyno documentska jira arrimaha carruurta oo xeerka ugu horeeya waxay keenaysaa inaynu garan karno dhammaanteen qof walba waxa la fulinayo cidda fulinaysa iyo sida loo fulinayo iyo goobta lagu fulinayo waqtiga la fulinayo intaba implementation plan marka la sameynayo qaabka ugu qurux badan waynu sameynaa laakiin kolley waxaan isleeyahay ta loo baahan yahay inaynu wada garab istaagna waxay noqonaysaa fulinta si inuu wada fulinayno kolley wasaarad ahaan oo agaasima guud nagu leer garanayo iyo waaxda arrimaha bulshada shaqada lahayd waxaa naga go-an qorshahaad soo saartaan in la dhammaystiro oo la fuliyo waxaanan ku rajo weynay muddadaad joogtaan halkan inaad waan arkaya khubro fara badan baa fadhida halkan
waan u hambalyaynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu fulo inuu dhammaystirmo xeerka caruurta waxaynu wada ognahay muhiimadda caruurtu ay u leeyihiin bulshada ama qaranka dhammaanteen waxaan kasoo bilaabanay caruur haddii caruurta si fiican loo barbaariyo waxna loo baro xuquuqaadkooda aasaasiga ahna la ilaaliyo waxaa soo baxaysa bulsho xuquuqaadkeegii oo dhan la ilaaliyey oo dhinac kasta ka caafimaad qabta waxaan sidoo kale u mahad celinayaa baarlamaanka oo ansixiyey xeerkan muhiimadda inoo leh agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimo bulshada iyo qoyska somalilan mudane axmed xasan ayaa ku warbiyey qorshaha iyo walyaabo ku caawi karo owlaada somalilan xeerkan runtii waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa cid kasta oo kasoo qayb qaadatay dhammaystirka xeerkan waxaanan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa mar labaad daneeyayaasha kala duwan oo iyagoo qayb ka ahaa diyaarintii iyo dhammaystirkii xeerkan iminkana inala garab jooga inay fulintiisana qayb ka noqdaan ka wasaarad ahaanna sharaf bay noo tahay inaan xeerkaasi uu noqon mid miiska dul yaalla ee ee uu noqdo mid fuliya sida lagu yaqaano wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xeerarka ay gacanta ku hayso sida xeerka shaqaalaha rayidka iyo xeerarka kale iyo siyaasadaha kale ee caruurta khuseeya oo mid walbaba una miiska dul oolinay aynala aan fulino dhammaan danayaasha kalena ay naga caawiyaan halkan iga muuqdo